waa mahadsantahay rirwan casumaadda aad igu casdantay stuudiyaha voice of america muddo sideed bilood ay dowladda jirtaa dowladda markaas ilaa hadda ilaa ilaa markaas waxyaalo badan aan qabanay waxqabadka waxaa kamida dowladda dowladda khaasaan wasaaradeyda waxaan ku guuleysanay in aan dhisno dhismaha wasaaradda howlha guud inay bilaabato ku guuleysanay waxaa kaloo aan ku guuleysanay in aan hagaajino hay-adaha kambaniyaasha wax dhisa soomaaliya dhammaantooda inaan registration u sameyno taasna ay noo soo loogashay wasaaradda maaliyadda inaan ku shubno dhaqaala fara badan taasoo qeyb weyn ka qaadanayso horumarka wadanka waxaa kaloo kamid a dhismayaasha wasaaradda qaarkooda inaan iyagana tenderkooda aan bilaawno ay kamid tahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda iyo dhaqaalaha economic iyana dhawaan shaqada waa bilaabanaysaa waxaa kaloo ku guuleysanay in ay gacanteena gaarto soomaal oo idil waxaan casunay wasiiradii stateka ka jiray soomaal oo idil xamalan ku casunay wada hadaan yeelanay waxaan istuusinay qaabka wadanka dib loogu dhisi lahaa dhowna markaa hamaran ku noqdo insha allah waxaan tagi doon boqosh ku tagi doonaa goboladaas oo idil guud ahaan wadanka ayaan ku tagi doonaa tan kale waxaan tagay safar dheer haddaan ka imid ay kamid tahay wadanka oo talyaaniga aan isku afgaranay inay qeyb weyn ka qaataan dib u dhisku wadanka khaasaan waxaa la kulmay wasiirka howlaha guud ee dalriyo taasoo san aan ku casmi wadanka inuu yimaado yani waxyaala badanaan qaban noo qabsoomay insha allah waxaan rajeynaynaa intaan noo dhiman sanadkan in aan wax badan ka qabano soomaaliya
waxyaabaha idii qabsoona ka sokow caqabadaha ugu waaweyn ee aada la kulantaan maxaa ka mid a waxaan la soconnaa in dhismayaal fara badan oo dowladda ay lahayd weli aanay gacantiina ku soo noqon waxaan la soconnaa in dibudhiskii wadooyinka iyo waxyaabo fara badan weli wasaaraddu aanay bilaabin caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa hordanka wadanka waxaa la burburay shan iyo labaatan sano burbura ku socday burburka keligiis fysical uma burburna waxaa burburay dadka maskaxdooda hataa way burburtay ay ka mid tahay dadkii waxay kala fahmi waayeen wehya qaranka uu leeyahay iyo shaksi uu leeyahay waxaan bilownay dadkii waxay bilownay inay fahmaan wakii anakaa nimid inay inay ka guuraan dowladda dhulka dowladda qaar ka mid ah waxay ka guureen wasaaraddii shaqada shaqaalaha dhulkeeda waa la dhisohayaa hindisihii anaka aan leeyahin dhawaan ay waa laga guuraya waa la dhisayaa yani shan iyo labaatan saan dhib jiray muluq dhamayn karo hal bil iyo laba iyo hal sano laakiin caqabadaha tartiib tartiib yaan ugu gudbaynaa waxaad sheegtay in muqdisho uu ka dhacay shir aad la yeelateen xubno ka socday dowlad goboleedyada wada shaqaynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada ka dhexaysa ama gobolka banaadir oo kale haddaan eegno intay la eg tahay wada shaqaynta maamul goboleedyada aaday u fiican tahay inkastoo ay iska jiraan yani sharciyadii degsana wadanka aan la ixtiraamin weli kasoo qaad xamar oo kale wixii ka socda darjinadii la dhistay laga dhistay daaro taasna waxaway macquul maaha yani wax qaranka waxay shacabka ay leeyihiin in shaksi oo dhisto waa waa ma fiicna sharcigan soo wadnaa kun iyo sagaal boqol sagaashan kii wixii ka dambeeyey in wixiiba dowlad leh dad in la wixiiba xoog lagu qaato in la burburiyo yani wixii dowladda ay leedahay dowlada iskale wixii shaab ou leh shaaba iskale waxaa la wixii sharci dara lagu qaatay in la soo celiyo waayo wadanka sharci baa ka jiray weligiisii sharcigii yaan isticmaalaynaa wixii qaranka oo leh waa la soo celina insha allah ugu dambeyn soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa labada kun iyo lix iyo tobanka inay nidaam cusub ama dowlad cusub hesho wada tashiyo ayaa jira heer qarana oo magaalada muqdisho ka dhacay say adiga wax kugu muuqdaan horta waxaan horta maxad gaar u jeedinaya madaxda qaranka ugu horey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka juwaarey iyo cabdirashiid cumar sheekh maake waayo talada wadanka anaka waxaan ku soo celinay gacanta shacabka hiigsiga laba kun iyo toban iyo lixda shacabka ayaa go-aansanaya ay shacabka lala tashina ama qulab joog ahaado ama gudaha joogaan waayo dimuqraasiyada waxay ka bilaabanaysaa from the bottom hoosay ka bilaabanaysaa koray aadaysaa wadatashigan waxaan ka bilaabnay heer tuulo heer famil shacabku aydil wixii noogu soo baxo ayaan ku dhaqminaa taas way tan anaka dowlad ahaan aan aaminsanahay teeda kale go-aanka wax walba soo baxo dowladda iskale yani dad shisheeya go-aankuma laha shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda wada jiro ayay go-aansanayaan hiigsiya sida u noqon doona